الحمد لله الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته وأظهر فيهم عجائب حكمته ودل بآياته على ثبوت وحدانيته قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته ثم دعا إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته فأجيبوا داعيكم وسابقوا إلى جنته يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته أحمده على جلال نعوته وكمال صفته وأشكره على توفيقه وصوابغ نعمه نعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك في ألوهيته وربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته بشيرا للمؤمنين بجنته ونذيرا للكافرين بناره وصدوته صلى الله عليه وعلى أبي بكر خليفته في أمته وعلى عمر المشهور بقوته على الكافرين وشدته وعلى عثمان القاضي نحبه في محنته وعلى علي المخصوص دونهم في إخوته وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعهم في سننه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله فيكم موضوعنا وحو ahaan doonaa asbaabaha lagu muto naarta amba lagu galo qaybaha qofku ku mudan karo naarta isagoo naarta ku waaraynin naarta laba asbaabood baa lagu galaa sababu waxay keentaa inuu qofku naarta ku waaro waa hadduu qofku la yimaado kufri iyo shirki oo aanu ka toobadkayn inuu sidaa ku dhinto amba islaamnimadiiba uu dib uga noqduu ridoobo walciyaadu billaah qaybina waxa weeye qayb ay dadku ku mudanayaan in ay cadaab ku galaan qaybaha waxaa ka mid a cuquuqu lwaalideyn waalidinkaarnimada hadaad waalidinkaar noqoto oo waalidka aada dhibto oo aada jarto oo xuquuqdii ay kugu lahaayeen aada la iman weydo amaba aada akhlaaq xumo kula dhaqanto hadal iyo ficilba waxaad ku mudanaysaa inaad cadaab gasho rabbi wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله رب سبحانه وتعالى وحواجب كدقي الله مويانا إن إذا عدك لعابدين وحكروا الله إذن فرهي أنبا إذن دردار مي labada waalid inaad u samafashaan oo haddii midkood agtaada ku gaboobo ama labadooduba waayo waalidku markuu gaboobo amba ha asaasaqo amba yaanu asaasaqine dhib badan baa ka imanaysa marka xataa ho ha odhanina buu leeyahy falaa taqul lahumaa uffin ha dhibsanina waxaa ka imanaya ficil ahaan iyo hadal ahaanba walaa tanharhumaa ha canaananina buu alla leeyahy subxaana wa tacaala waalidka oo la canaanto cadaab baad ku gelaysaa waqul lahumaa qowlan kariima had iyo jeer ale waxaad tidhaahdaan buu alla leeyahay subxaana wa tacaala qowl dabacsan dhinacaa fudud u dabci una ducee buu alla ku leeyahay subxaana wa tacaala odaygan baasi islaantan baasi hadalka badan iyo waxa adiga arkay waxyaabaa cadaabka lagu mudanayo xataa waa inaad u mahad celisaa sida lagu mahadnaqayso an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir baa alla yidhi ii mahadnaq nicmadan ku siiyey abuuritaanku alla ku abuuray aniga iyo labadaada waalidba buu alla leeyay subxaana wa tacaala waxaa rasuulka laga wariyey inuu yidhi halaaatun xarama allahu calayhim aljanna saddex qof ilaahay jannada ayuu ka xarimay oo jannada maba gelayaan mudminu lkhamri qof caadaysta ah cabitaanka khamriga caadaystay amba alkoolka iyo wixii la mid ah waalcaaqu liwaalidayhi iyo ka labadiisa waalid gooyey waddayuus alladii yuqiru alkhubsa fii ahlihi iyo qofka aan qiirada lahayn hinaasaha aan ahayn ee ehelkiisa iyo hablihiisu iyagoo xumaan ay samaynayaan oo gurigii raga jaanibi ay la joogaan oo aanshuxuma ay ka socoto aan ka siqsiqin kaa laftigiisu janno geli maayo marka baaraka allaahu fiikum dhallinyarada siiba waa in waalidkii la ilaaliyo waalidkii dhibaato badan baa haysata waalidkii idinka aawadiin baa loo dhibaya bal dhowr yar oo xunood la baxday ayaa waalidkaagii dhibaata ku soo gaadhaysa adigii lagu xidhayaa isagii nafta loo keenayaa khalad baad samaynaysaa isagii baa loo qabanayaa xataa yacni waalidki oo wixii yaraayuu hayay baa harsa iska rafaadaya mid magafo ka sii daynaya magafa halka ka soo cabaadaya waa arrin aan waxba lagala tashan wixiisiibuu bixinaya kii baa la dilay baa la odhanaya nooca xataa iminka waxaa laii sheegayay kuwii xataa ilaahay albaabka u fura ee gadan u shaqo tegay ee jagooyinka intii harsaneed loo iibiyey qaar baa guryihii loo iibiyey oo jagooyinkii loo iibiyey markay tegeen ayaa qaarkood waxay leeyihiin anagu ku shaqayn maynaba lacagta intan lato hadda gidaarkiibuu doonayaa inuu kusoo noqdo moobilada qaato inanka yara dee habeen walba moobil laba boqola qaadan jiray waa kumayaal qadarayaa ku fillaanaya bini aadamkiibaa xataa la yaabay ninkan cidlada iska taagnaa ee shaqada la siiyey ee cuntada la siiyey ee wax la barayo ee haddana le iceliya wuxuu doonayaa unta inuu sekadahan istaago uu dadka ku baado gurigii la iibi jagada yareed la xaraash dayn la soo qaad haddana wuxuu leedaa noqonay bal musiibada dadkii haysata waa imtixaan waa waalidinkaarnimo wey iyaguna ha soo shaqeeyo berituu soo dhisayaayo dee waxay yaqaaneen raggii rag ahaa ee soomaalida ahaa ee dhoofay afar iyo toddobaatankii iyo wixii ka dambeeyey raggii ka horreeyey iyagunba wax soo qabsan jiray oo wax dhisan jiray oo shaqaysan jiray oo gawaadhi la iman jiray bal gidaarkii unbuu kusoo noqonayaa ogo de waa gidaar tuuga taallo waa gidaar dee mid kaloo gidaarada la joogta uu helayay markaa meel la xamili maayo rag wax la qaybsan maayo rag waxba la qaybsan maayo sababta labaad ee dhaarta lagu galo waxaa ka mid ah qofku inuu qaraabo goys noqdo qaraabada lama jaro qabyaalada iyo iyo qaraabadu yaana iskaga kaa qaldamin qabyaaladu waxa weeye dadka inaad xaqdarro ugu hiiriso dee ehelkaaga dulmi iyo xaqdarro inaad ku gacan siiso laakiin sharcan inaad xidhiidhiso oo aad taakulayso waa waxa sharcigu ku faraya wey laa yadkhulu ljannata qaadic baa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam jannada geli maayo qofka rixingoyska ah rixingoys qofka qaraabogoyska ahi jannada geli maayo allahna wuxuu u ballan qaaday qaraabada qofkii xidhiidhiya inuu xidhiidhin doono marka ilaahay qabsatay maaragtay ilaahay magangelyo weydiisatay rabbi wuxuu yidhi amaa tardayna an asila man wasalaki wa aqdaca man qadacaki qaalat bala markay qaraabadu ilaahay subxaana wa tacaala ka dalbatay inuu maaragtay cidda alle ay magan gashay oo ay ka magan gashay qaraabada in la jaro rabbi wuxuu ihi miyaanad raalli ku ahayn inaan xidhiidhiyo qofka adiga ku xidhiidhiya qofka adiga ku jarayna inaan gooyo qaalat bala qaala fadalika laki ilaahay baa u ballan qaaday qofka qaraabada jara inuu alla jarayo subxaana wa tacaala in badanoo muslimiinta ka midana waad arkaysaa ayagoo iska muuqan xuquuqa waalidka uu ku lahaa iyo xaqa riximku leeyahay amba qaraabadu ay leedahay dadka qaarkood baa waxaa la iska yaqaanaan aniga qaraabadu dee hadday xidhiidhiyaan oo ay qadariyaan ana waan xidhiidhinayaa haddii kalena xidhiidhin maayo dee taasi qaraabo xidhiidhin ma aha waxay anigu aan sameeyo abaalmarin aan ka helo wey laysa alwaasilu bilmukaafi ولكن الواصل الذي إذا قضعت رحمه مارك قفك مركي رحمكيسو أي تران إساقو حليلية أيو نقونيا وصلها وقفك حليلية أيو نقونيا marka si kasta adiga ehelku ha kugu xumaadaan qaraabadu ha kugu adkaato waa inaad adigu xidhiidhiso nin baa nabiga u soo cawday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu yihi yaa rasuul allah إن لي قرابة أصلهم ويخضعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي رسولك إلهي waxaan leeyahay qaar xigta ah qaraabadayda ah waan xidhiidhiyaa iyaguna way ijaraan waan u samafalaa iyaguna iima samafalaan waan u dulqaataa iyaguna way igu adyadoodaan nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam in kunta kamaa qulta arrintu hadday tahay sida aada sheegayso fakaannamaa tusifuhum lmalla waxay ka dhiganta sidii oo raran dhamac raran aada afka ugu gurayso ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك إلهي حقي سنوحا كالا سعودا متكوهيرين دونه انت تصدع تحي مركا قفك مسلم هذه التلالة اهل طوائل الإلهية أسمى الفرح الإلهية ما هظلم إن أتكل صفت إيا حقا أسباب النار تدقوك لو حكم إذا عند الربضة عند الربضة والنوعية بربضان مكددك أسوى كرتا أيا كمل اللهنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون أعلن أبو أن الربا يدو فرمضا إذو يرنوانا واتقوا النار التي أعدت للكافرين كان قاشانتا وإسكيل علي النار تلو دياريي قارضا وأضيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله إيه الرسول كيسئوه قاسما سلا إذ كنا حريصته مركا هرمدا عنيتان كيدو آد بأخة بديه ama mid aad uba dulsa caqadkeeda heshiiskeedaa waa khatar ah heshiis ribo weya inaad gashaa xaaraan wey inaad cuntaana waa xaaraan inaad markhaati ka noqotaa waa xaaraan inaad damiinataa waa xaaraan inaad qaadataa xaaraan wey waxaan dee bunuugtu ribowiga ay isticmaalaan ee lacag intaad u keento markay muddo kuu taalla lagu odhanayo intaasaa ku kordhay intaraska waxaan ay yidhaahdaan boqolkiiba intaasaa kuu kordhaysa boqolkiiba intaasaa kuu kordhaysa boqolkiiba intaasaa kuu kordhaysa amaba adigoo sariflaba ah si dhib yar buu kuu soo geli karaya nin baa ku odhanaya isii toban doolar sarifku markaasaa tobankii sarif baad siinaysa toban somalilanad siinaysa toban doolarna waad ku qoraysa waa sarif iyo deen wada socda xaaraan weeye isma gudagelaya qofka aanba toban doolara maahe waa kala qaadane tobankii ha qaato cidduu doonaya ha ka sarifto adiga ha kula soo noqda hadduu doono laakiin tobankii oonu qaadanin intaad sarifto inaad waa la midmi boqolkan doolar hoo oo labaatan sarifkooda isii iska celi marka ammaanaha kugu dhigta hadduu doono ribadu si dhib yar bay iskaga soo gelaysa ribadii waxaa ka mid ah iminka baarankeenani khayr allaha siiyo si wanaagsan bay u dhaqmeen hadday ilaaliyaan shareecada laakiin qaladaad baa dhacaya nin baa lacag buu u baahanaya nin buu la soo heshiinayaa gaadhile amba gurige wuxuu odhanayaa gurigaagaasi bangigaa ii iiminaya laakiin bishardi guriga ma doonaye lacagtaasi siinaysa hadhowtu bangigii baa laysla imanayaa bigu gaadhigii buu iisanaya amba gurigii buu iisanayaa kiina lacagtiiyo wax laga qaato unbuu qaadanayaa orb xaaraan wey waa ribada lafteedii canu riba waa ribada lafteedii bay noqonaysa bangiguna asalkiisuba inuu lacag bixiyo maaha qardulxasan haddaanay ahayn hadduu qofku bangigu ixsaan sameeyo uu dadka lacag sidaa mahyo waa meesheeda laakiin muraabaxa markay tahay shayga waa inuu bangigu iibsado amba alaabta kuu iibiyo adiguna bangiga aad ka iibsato adigu ciddii alaabta lahayd shaqayskuma lihidin maxaa idinka dhexeeya adigu waxbaad ka iibsanaysaa waa ribo marka noocyadaasad arkaysa xataa qaar waxaad arkaysaa iyagu carbuun sii bixinaya carbuun bay sii bixinaya oo yadka bixinaysa markaa baxaashu waxbaa maaragtay dadku marka wax loo dhaqaajiyo oo nuuca ama sidii farta loo boodaa fanaxa u boodaaso farta loo fiqaa fanaxa u boodaaso ma dhigo waxbaa la siinaya baalani wixii waxbaa saa walaaqan moogta ummaddana waxaad moodaysaa mararka qaarkood unbaa si waa cadif dadkeeni oo dad iska fuudo waxbaa soo baxay wixii baa lagu wadaadanaya iminka mihi iyo magaalada ma og tahay xayawaankii ilana noolaa waxa ugu gaabiya unbaa iminka la raadiya waa diin sheekhow diinka ka waran diinka ma la cunaya diinka ma la iibsanaya diinkii mobil baan duldhigay mobilkii wuu qabsan waay diinkii bir baan duldhigay makiinad baan dul ummaddanoo diin raadinaysa diin xataa beerihii ilaa iska cuni jiray ee khaatiga ay ka joogeen marka ilaahay wax u saaro beerihii bay ka waayeen yuu qaxay miyaa laga gurtay wax diin iibsanayo oo lacag ka qaatay may aragti dadku diin bay wada raadinayaan diin ayay wada raadinayaan nin le anuga diinkii aan soo qaatay midba waxay ii sheegayeen intuu xagga kale soo tallaabay ayuusiisalow xaggaa dhigata inay ka xadaan buu ka baqanayaayo xabashaduna ma ogola qaar baa waxay ugu yidhahdeen diinku uu tallaabayba iska qaxay oo wax alla wixii somalilan waa laga waayay diinkiiba harbeeda buu tegi jirin maxaa madiin baa tala maga baxaba jiilaanti waxu naqaanay inaan inaan aragba waa diin ummad diin wada raadinaysa meel aragta diin bay raadinay halkee lagaaga xadiy masaajid buu gashaday bay yahay waa diinkii xabadiinuu soo qaata marka dadku wax unbaa loogu baaqa waa tabkii sheerkii berigii loogu dhacayo bal ummadiin loo diray gebiga diin bay wada doonayaan kaylaha ilaahay ha odaygii waana habeenadan bamaanaan anagu diin diin buu meelaha waqooyiga dhulkaa carmada leh ayuu diin u raadiyey waa waxaasoo war dadku waxay iska hubsadaan dayib markaa nimada cunideedu khatartay leedahay waxyaabaha lagu galo naarta waxaa ka mid ah cunitaanka la cuno xoolaha agoonta xoolaha agoontana waa in laga fogaado amba mas-uul u noqo amba adeer u noqo amba hooyadood qab amba xoolahooda u hay maalkooda waa inaanad xaqdarro ku cunin إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون صعيرا على وشهد النار بكبوحين يا أبو ألم سبحانه وتعالى نار نار marka iska ilaali agoonta xoolahooda waxyaabaha naarta lagu galo waxaa ka mid ah inaad markhaati beena furto shahaadatu zuur adigu og waxaasi inuu been yahay inaad haddana furto amba og waxaan aad sheegaysaa inuu beenba yahay waxaa laga warinaya rasuulku inuu yihi sal ly slama lan tazuula qadamu shaahidi zuuri xataa yuujib allahu lahu naara macnaa qofka markhaatiga beenta a furay halka uu ku furay isagoon ka dhaqaaqin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaab u suga uu cadaab ku waajiba marka shahaadatu zuur maxaa la yidhaha markhaatiga beentii waxa weeye an yashhada bima laa yaclam qofku inuu ka markhaati kaco waxaanu waru haynin أو يشهد بما يعلم أن الواقع خلافه أما بوحو أغي هينا نصلا أحي إن أصيبت الشيء قوال أغتي سلوي هاي سأنا هاي بعض فريسة أما وحانا يوغي بابد كمر خاتي فريسة مركا قفك وحو هبو كمر خاتي نقو waxaad hubto ayuu baad markhaati ka noqon kartaa saacadceeddaa kugu cad haddii aanad garanaynin iska dah calaa milihaa fashhad aw dac si aad u hubto laambadaasi u caddahay amba qoraxdaasi u caddahay shayga aad u hubto ka marag fur haddaanad hubinna iska daani ma garanayo ceeb maaha haddaad hubto u fur qofka muslimka ah waayo markhaatiga ilaahay baa iskale waxyaabaa naarta lagu galo waxaa ka mid ah laaluush inaad xukun baadila oo aad doonayso inaad furiso aad laaluushiiso cidda xukunka ku haysa rasuulka sal alay slam laga wariyey inuu yidhi الراشي والمرتشي في النار كلالوش كقاتا إياك بحيابا أود حيابا نار تقرية الراشي وحل إلى هذا ما يعدي الذي يعينه على الباطل قف مركا دوكت الباطل إلى الكدون يسينه كوك عن سيئه وحنض لحين أيال إلى هذا الراشي مرتشي قنا وآخذ وقفكا قاضانا يحكم ككوري ذي باطل كأه laakiin qofku xukunkii xaqii uu lahaa xaq baad leedahay si kale ku heli maysid inaad wax bixiso mooyaan waxaad og tahay xaqaagii inuu hawada marayo haddaanad wax bixin kaasi rishwo maaha martaad og tahay xaqaagii inaad si kale ku heli laakiin shay dulmiya markaad ku sugayso ayuu yahay waxyaabaha naarta lagu galo waxaa ka mid ah naarta beenta alyamiinu alkhamuus waa naarta qofka dembiga gelisa nebigu sala allahu calayh wasalama waxaa laga wariyey inuu yidhi man iqtadaca maala akhiihi biyamiinin faajira qofka walaalkii xoolihiisa ku qaata dhaar beena falyatabawa maqcadahu min annaar liyuballiq shaahidukum haa'ibakum masalan qof baa adduunkuu dhiibtay amba ku siiye amba kugu leh hadhow buu ku yihi waxaygii isi afkaabaad boodh marsato waxaa tidhi maxay maxaad ugu leedahay waad dafirta mada calayhi baata waa mudici markhaati u waayey adaa dhaar lagugu yeelanaya markaasaa saddex walla biloo beena ku maraysaa inaanu qofkani waxba kugu lahayn xaqiisii halkiibuu ku waayaya xaqiisii halkiibuu ku waayaya kuma qabsan karo ina waa dhaaratay isagana markhaati ma hayn waa yamiin alkhamuus waa dhaar beena wey marka qofka muslimku waa inuu iska ilaaliyo yamiin alkhamuus baa shareecada la yidhaahdaa macnaha qofkan dhaartay baa waxay gelinaysaa dembi bay dhex gelinaysaa amba naarba mar hadduu dembi galo naartii baa imanaysa waxyaabaha lagu muto cadaabka waxaa ka mid ah inaad dadka kala saarto adigoon aqoon lahayn amaba aada cadaalad darro u samayso qaarkood amba dhinac aada u leexato aada u janjeerhsato iska ilaali xukun aanad aqoon u lahayn inaad sido waa odayaasha oo xeer bay wax ku kala saara war xeerku diin maaha waa xarka naareed weeye dadyowga muslimiintii markay isqabsadaan waa inay sharciga alle ku kala baxaan ciddaa sharciga alle ku kala saaraysaana waa inay shareecada aqoon u leedahay shardiga koobaad shardiga labaadna waa inaanay labadan qof ay kala xukumayaan amba labada kooxood ay kala xukumayaan midna aanay dhinaca saarin waxaa laga warinaya rasuulku inuu yidhi dadka waa xukumaa waa saddex waaxidun fi ljanna waihnaani fi nnaar mid jannaduu gelayaa labana naar bay gelayaan فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به كتنادى قال يا وقف حقي كرتي حقي حكمي ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار حقي هو قرني لكن في قتلك كما تنقراك معه تتحقق بأغرق معارفتي مثلا نار بكو ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار midna dadkiibuu wuxuu ku xukumayaa jaahilnimo isaguna naar buu gelaya waanu kala saaraynaa unbuu ku odhanaya xukun qarqoosh war waxan waa caame waa la kala saaraa unay maxaa wadaado waxaan aada sheegaysaa maxamed adeer la taga marka baaraka allahu fiikum waa inaynu islaalino iska ilaalina asbaabahan lagu gelayo naarta allahuma asqinaa kayfan muqiifan hanii'an mari'an caama saxan kaloqan caajila khayra ra'ay naafican khayra daar allahuma ina fi lcibaadi walbilaadi min aljahdi watarki ma laa nashku ila ilayk allahuma anta alghaniy wa naxnu fuqaraa ansil calayna alkayfa walraxma sala allahuma cala muxamadin wcala aalihi wasaxbi wasallam quluu hada alqawla waastaqfiru allah lii walakum inahu gafur raxim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما waxyaabaha naarta lagu galo waxaa ka mid ah qofka mas-uulka ah inuu khiyaameeyo shacbigiisa alqishu liraciya iyo inuu qofka u naseexan waayo wanaagooda ka hadli waayo amaba uu sameeyo waxaan maslaxadooda ahayn amaba maslaxadda shaqadiisaba aan ahayn macqil ibnu yasaar saxaabiga la odhan jiray wuxuu yidhi waxaan ma samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam yaquul nebiga oo leh baan maqlay maa min cabdin yamuutu yowma yamuut wa huwa gaashun liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi aljanna waxaan maqlay rasuulku leh addoon ma jiro dhimanaya maalintuu dhintay isagoo khiyaameeyey dadku mas-uulka u ahaa amba madaxweyne ha noqdo amba wasiir ha noqdo amba suldaan ha noqdo amba caaqil ha noqdo amba dugsi imaam masaajid ha noqdo amba mid marcaamadeed ha noqdo amba mid iskuul ha noqdo eh hadduu khiyaameeyo ciddaa uu mas-uulka ka yahay wahuwa gaashi liraciya gaashi liraciya gaashi liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi aljanna ilaahay wuxuu ka xarimaa jannada markaa ninkii markaa mas-uuliyiinta oo in loo sheego uun dadkan mas-uuliyadday u qaadeen hadday wanaag kula yimaadaanna inay jinno ku gelayaan hadday dulmiyaanna inay cadaab ku gelayaan qayla iyo buuq iyo mucaaradad iyo waxaasi wax macno ay samaynayaan ma jirto wax macno ay samaynayaan ma jirto waxyaabaha naarta lagu galo waxaa ka mid ah qofku inuu sawiro waxyaabaha noolaha ah dadka xoolaha xayawaanaadka kale inuu sawiro ayaa la mid ah kullu musawirin fi nnaari rasuulku wuxu uhi mid kastoo sawir qaadi naar buu gelaya يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وكستو صوري أو نفلة انت نفلة جنيا آخر له عقابية وإن إله سلوحه أبو ريب عنشرية مركاتيب الله عقابية سبحانه وتعالى من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا ولقينا نف مقلي كر نفط قلي بالعرضية وحنا صورتي عضو marka anba libaax sawiro anba maroodo sawiro oo waxaad sawirataa way sinaysaan ama waxaan dhirta iyo buuraha iyo wixii la mid ah waa baab kale waxyaabahan dee dokumentiga loo baahdo sawirada loo baahdo ee la sawirayo shahaado baasaboor wixii la mid ah taasu dhib ma aha mararka qaarkood waajib baa bay noqonaysaa inaad sawirtaba xaj baad doonaysaa inaad tagto ma xaji kartid dee haddaanad baasaboor haynin oo sawir lagaa qaadin ka xajayaba ma tihin waajib bay noqonaysaa masalan bilayska oo kale mararka qaarkood baa u baahanayaa dee qof dembiile ah inay ku baafiyaan sawiradiisa iyagoo laftooda markaa waa u bannaanaanaysa wixii dee maslaxada ay keento waa u bannaanaanaya waxyaabaha cadaabka lagu muto waxaa ka mid ah qofku inuu xaqa u hogaansami waayo dadkana uu quursado rasuulku wuxuu yidhi alaa ukhbirukum biahli nnaar ahlu naarka ma idinka warramaa buu rasuulku yidhi sal ly slam kullu cutullin jawaadin mustakbir alcutul waxa waa qof kastoo ad adag oo aan xaqa qaadanin garmaqaato ah khalqigana aan u hoggaansamin jawaad oo bakayl ah فهو جماع مناع وقف حون الرصدة وحنا آن بحين مستكبرنا وحا ليلة هذا قف عن حق قادنين ذاتكنا عن أتشجمنين وآن الدبعين حيوان النار تلو قال وحا كم إذا قفك إنو ويلك كسم يسن ذهبك أم بس سلفرك إنو وحكو عرم إنو ويل ذهب كسم يسن مرام بهليني دقيه إسلامها غيره أضغي قفك هدي ويل ذهب كسميسن wax ku cuno naartu ku mudanaya alladhi yashrabu fi aliyati alfidda inma yujarjiru fi badnihi nar jahannam aw nar jahannam aw kama qala rasul sallallahu alayhi wasallam إن الذي يأكل أو يشرب في آلية الذهب والفضة إنما يجرجر في بدنه نار جهنم جرجرنا وحلا إلى قع قع الكجيل عبا أنت فرن runtiisa waxaynu ka maqalnaa sanqar wey dhig dhig waxa uu liqayo marka qofkaas wuxuu ku gurayaa waa naar wey marka baaraka allahu fiikum waa inaynu had iyo jeer alle iska ilaalinaa waxyaabaha aynu ku mudan karno inaynu cadaab ku galno cadaabtu haddii aad iska ilaalin weydo oo waxaad cagahaaga ku doonanayso wey mana foga waxaa kaa xiga un intay naftu kaa baxayso markaad dhimato laba midkood un baad noqonaysaa oo godka ayaana lagugu riday inuu kuu noqdo rawda min riyaadi aljanna iyo inuu kuu noqdo un bohol boholaha naarta ka mid ah nasal allah alcaafiyata wassalaam inta bugta allaha shaafiyo ilaahay inta bugta allaha shaafiyo qaar baa inaga codsanaya qaar buka ilaahay baa subxaana wa tacaala rabbi cudur ma soo dejiyo ilaa hadduu soo dejiyo dawadiisana wuu soo dejiya bini aadamkumaan dawada garanayn xanuun aan dawo lahaynin ma jiro ducadaa u dawaah oo sadaqadaa u dawaah ilaahay inta bugta caafimaad allaha siiyo ilaahay inta bugta caafimaad allaha siiyo ilaahay inta bugta caafimaad allaha siiyo intii dhimatay allaha u naxariiso innagana allaha inooga daba naxariiso dembigeenna allaha dhaafo kii waalidiinteenna allaha dhaafo iyo ka muslimiintaba cid kastoo dhiban oo tan maanta aynu ka hadlanay dhibaata haysata muslimiinta ka mid ah ilaahay dhibaatada haysata allah ha ka furto ilaahay dhibka ha ka kor qaado ilaahay dhibka ha ka kor qaado wasala allahuma calaa muxamedin calaa aalihi wasaxbihi wasallam